waxaa dagaaladu ka dhaceen meel tuulooyin waxa u jirta labaatan todoba kilomitr waaya meel la yidhahdo burdheere aa dagaal ka dhaca saakay adiga halkii saac ee barkii dagaalku yuu u dhexeeyaa waa iska taqaanaa dagaal waa iska dagaal dagaal beeledeedka waaye dagaal beeledeedka waaye maa hadda dagaal siyaasadeedna maaha waa dad iska reer baadiya dagaal u dhexeeya waa ee dagaalku ee muxuu sababay ilaa iyo hadda dagaalka maxaa khasaare ahoo ka dhashay naf iyo maalba dagaalka maanta khasaaraha ka dhashay way jiraan dad dhacwaxo adiga labada dhinacba way jiraan dhashaduna shan waaye meesha ku dhintay shan qofood waaye marka way jiraan muxuu ahay tuuladii meesha ku tiilay waa waxyaabaa laga gubaa laygu yidhi inkastoona hadda weli aanan tegino hadda aan kusii jeedo kusii socdo waa jiraan wax maaragtay hanti khasaartay iyaduna way jirtaa oo la gubay laakiin hadda dhimashadu shan qofood waa dagaalku ee saaka oo keliya ma ahayn maalmihii lasoo dhaafayna dagaal baa ka dhacay halkaasi ee tirada dhimashada ee dagaalkii hore ee maalin ka hor halkaasi ka dhacay iyaduna waa imisa tiradii hore maanta haddii laga raba inta hore u dhimatay lix qofood ay ahaayeen oo labada dhinaca haddana maanta shan qofood oo labada dhinacaha dhimatay kow iyo toban qofooda asbuucan gudihiisa ku dhimatay meesha dadka dhintay ma kuwii dagaalamayey oo hubka isku sitay oo keliyaba mise dad rayida ayay waxyeella ka soo gaadhay kow iyo tobanka hal qof haddii laga raba inta kale wixii dagaalamayo waayo hal qof baa asoon dagaalamay dhintay oo dagaalka uu ka bilowday halkaas qofaa u dhintay dagaal macnaha laakiin inta kale tobanka kale waa dagaal dadka dagaalamayo maxaa dadaalaho halkaasi ka socda maamulka iyo odayaashii dhaqanka nabadoonnadii maamulka ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo cadala ay hoos tagto wax dadaala oo lagu doonayo marka in colaadaasi lagu qaboojiyo ma jiraan way jiraan dadaallo badan way jiraan hadda waktigan kula hadlayo gobolka waa laga soo socdaa muxuu ahay muqdisho waa laga soo socdaa rag kaleo muxuu ahay iyaguna oda dhaqameedya way jiraanoo hadda xataa qaaran anigu asiba hadda laftaydu anigu asiba kamid marka way jiraan dadaallo way jiraan laakiin haddana qofkii bixi rabo u bixa qof karta way jiraan waa garta marka hadda xaaladdu waa sidee goobihii dagaaladu ay ka dhaceen maalmihii lasoo dhaafay iyo maanta oo dadka ku dhintay ay toban kor u dhaafayaan sidaad ii sheegtay xaaladoodu waa sidee wallahi waad ka garan kartaa waktiga hadda kuleylka iyo abaarta lagu jiro iyo muxuu ahay kuleylka hadda waktigan xaadirka dadka haysta way iska taqaanaa dhibku intuu laegyahay qofka hadduu mar intuu guriga hirsanayo uu ka baxo geed hoostiisa uu tago dhibka daacadiisa intuu laegta waa iska garan kartaa laskaga sheegi maa dhib wuu jiraa markee qofkii dhintay asigu uba dhinta laakiin qofkii barakacyo laftiisa halkii uu hirsanayo ka barakacay inuu dhib haysto waa iska cad waa iska muuqda